إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة أيام كدح جرني وعن كدح جرني باب المساجد وعن سوق جارني حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وقهد ليي haddii lagu arko masaajidka qof baadiya boohinaya iyo sida loola dhaqmayo wa canhu can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man samica qofkii maqla rajulan rajulan nin qofkii maqla rajulkaasoo yanshudu baafinaya ama yaboohinaya daallatan baadi filmasjidi masaajidka dhexdiisana ka yaboohinaya falyaqul ha yidhaahdo laa raddaha allaahu baadidaas ilaahay uma soo celiyo calayka dushaada fa ina almasaajida masaajida lam tubna looma dhisin lihaadaa arrintan rawaahu muslimaana xadiidka wariyey xadiidkan abu hurayra rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man samica rajulan qofkii maqla nin yanshudu oo baafinaya ama yaboohinaya ama haybaarinaya qofka baadidaydii yaa arkayla weeye qofka dhaha war baadidaydii yaa arkay qofka dhaha wey qof baadidaydii yaa meel ku sheegay uu leeyahay marka waa yaboohinaa waa baafinaa waa haybaarinaa wuxuu leeyahay war baadidaydii yaa arkay sidaasaa loola jeedaa sidaas ayaa loola jeedaa markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qofkii maqla qof baadiya boohinaya daalla maxaa la yidhahdaa daalla luq ahaan waxaa la yidhahdaa kullu maa dalla wadac wax kastoo luma aa la yidhahdaa daalla luqa ahaan kullu maa dalla wey wax kastoo qofka ka luma waxay rabaan ha ahaadeen ayaa la yidhaahdaa xagga luqa ahaan waxaan rabaa xagga luq ahaan sax waa sidaas laakiin culimmada gobola waxay yidhaahdeen daalla luqada waxaa loo yaqaanaa xayawaanka baadiyoobay ee alaabta iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan lama yidhaahdo laakiin xadiidkan waxaa loola jeedaa waxay tahay ama lacag ha ahaato ama alaab ha ahaato ama xoola ha ahaatee wixii luma aa loola jeedaa in loola jeedana waxaa caddaynaya tacliilka uu nabigu daba dhigay sala allahu calayh wasalam oo u dambeeya xadiidka uu yidhi fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajida looma dhisin baadi in laga baafiyo ama laga yaboohiyo ma loo dhisin marka waa nuucaas marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofku hadduu arko qof baafinaya ama yaboohinaya baadi oo leh baadidaydii yaa arkay falyaqul ha yidhaahdo laa raddaha allaahu calayka ilaahay kuuma soo celiyo saas waa in la yidha waa in la xabaaraa oo la yidhaahdaa ilaahay baadidaadii kuuma soo celiyo waa in saas la yidhaahdaa oo maqsuudkiisii didkeeda loola dhaqmaa masaajiddii maadaama arrintoodii uu fududaystay waa tacsiir waa nuuc ciqaab ah hadalkan waa lagu ciqaabaa maxaa yeelay wuxuu fududaystay waxa weeyaan masaajidii xukunkoodii marka ilaahay kuuma soo celiyo alaleey kadibna cilada waa in la sheegaahoo la yidhaha fa ina almasaajida masjidyaalka lam tubna looma dhisin lihaada marka baadi oo dhan waa isku mid oo qofka waxa uu baafinayaa ha ahaadeen xoolo lacag alaab dad waa isku mid lejna daa'ima waxaa la weydiiyey dadku ma soo gelaya taas weliba waa ku badanta masaajidda wiilaa lumay ii baaf qof waalanayga lumay ii baaf waxa weeyaan lejna daa'ima waa isku miday yidhahdeen cilladaana tusayda fa ina almasaajida lam tubna lihaada adhisayda masaajidama dad in laga baafiya loo dhis looma dhisin marka cilladaasaa ku tusayda dad iyo dunyo waa isku mid haddaad tirahdo luqada kala saareedoo baalla waxaa la yidhaahdaa dadka lama yidhaahdana de alaabtaba lama yidhah waa inaad tira lacagaha laga baafiyo iyo dahabka iyo dadkay ka lumeen geela iyo ariga looda keliyaha la diiday waa inaad tira saasaa imaanayda marka sida sawaabka waxay tahay kala qaad ma laha kala qaad ma leh haddii qofku yidhaahdo caruura iga lumaya ii baaf waxaad tidhahdaa iridaas istaagay ka baafso iridda banaanka istaag waxaad tira baadiha iga maqanay waxa weeyaan yaa arkay ama lacag ha ahaat ama dad ha ahaat ama duunyo ha ahaato waxay rabtaa laakiin lagama baafi karo masaajidka dhexdiisa waxaa la mid ah inuu qofku inta masaajidka ka dhex istaago yidhah waryay baadiyo ka lunta anaa haye waa la mid hayla maqsuudkiiya isku meel imaanayo waxaa la diidayaa waxay tahay qaylada masjidka lagu qayliyo taasaa la diidayaa oo masaajida waxaas looma dhisin adduunyada looma dhisin walidaa sidaas daraaddeeda sida ka sugnaatay cabdullaahi bni cumar ibnu khadaab markuu masaajidka soo galo waa naadi jiray kor u dhawaaqi jiray wuxuu dhihi jiray iyaakum walaqad waxaan idinkaga digayaa masaajidkaad ku jirtaana buuqa masaajidda waa inaan meel buuq laga dhigay qaylo iyo sheeko dheer iyo midna lama ogola hoos labadii qofa xataa dan ka wada hadlayda dhexdooda hoos ha u wada hadle laakiin qaylo lama ogola waana sidaas in loogu dhaqmo nabiga sala allahu calay wasalam qof ka akhlaaq wanaagsan dadka uga naxariis badan ma jirin nabigu wuxuu maqlay sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan nin dhahaya man dacaa ila aljamali alaxmar waratigaygii gaduudnaa yaa sheegay nin dhahayuu maqlay nabigu sala allahu calayh wasalam markaasuu yihi laa wajadta ha helin inamaa buniyat ilmasaajidu limaa buniyat lahu masaajidda waxaa loo dhisay wixii loo dhisay saxiix muslimkay ku taalla sidii uu dadka ugu sheegoo yidhi dhaha uu nabigu markuu arkayna isagu dhaha soo ma jeedin sidaas waa inaad ku tidhaahdaa marka oodan waxa weeyaan qofkan miskiinkaa baadiya ka maqane qofka maal habaara waxaasa dhihi nabigoo dadka ugu naxariis badan oo ugu raxmad badan markuu arkay xukunkii sidii ugu fuliy nabi maxamed sala allah alay slm marka biqadri iimaanika aad ku dhiika dhiiri kartaa axkaamta sharciga haddii iimaanku daciif yahayna caqliyaada la imaan caqlaaniyaad noqon waxay leedahay hadda caqligu ma ogole qofkan miskiinkaa ratigu ka lumay aad leedahay وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا رأيتم هداد ركتان من يبيع قف اسكقب يبضيعه أو يبتاع أما سقو سوق قبانيا يبيع بيع بائع وحل لنا قفك بضيعة اسكبحنا مشترين وحل لنا قفك العكت وطو بضيعة قادنا مركا من يبيع قف أصبو اسكسي قبانيا أو يبتاع يبتاع يشتري إلا مت آه يبتاع وحل مت يشتري وقفك بضيعة قادنا mar haddii ta lagu daray oo layidhi yabtaacu yashtarii ay la mid tahay qofka asagu gadanaya wey oo badeecada qaadanaya o lacagta bixina idaa raytum haddaad aragtaan man yabiicu qof badeeca iska gadaya oo yabtaacu ama isagu gadanaya oo la wareegaya filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku gadanaya faquuluu waxaad tidhaahdaan laa arbaxa lahu tijaarataka ilaahay ganacsigaaga kaama faa'iideeyo faa'iidaha ka helin eh faa'iidaha ka helin saas dhah u yidhi nabigu sala allahu alay slm rawaahu nasaa-i ayaa wariyey watirmidiyu waxasanahu xasanu ka dhigay ibnu khusayme iyo ibnu xibbaanna waa saxiix yeelen iyo cabdulxaq alashbiili iyo sheekh naasibdin albani marka xadii haabita weeye xadii haabita weeye xadiidku xadiidkuna wuxuu tusayaa oo daliil u yahay in layska reebay masaajidka dhexdiisa in wax lagu gado masaajidka dhexdiisa in wax lagu gadaa waa mamnuuc nabigu waa diiday sala allahu calayh wasalam caday kuma gada karti wax badeecaa laguma kala gada karo hoos nuhnu inta afka isku muddaan badeecadii intaas intaasa mare xaaraan wey masaajidda looma dhisin waxaas marka hoosna uma hadli kartaan korna uma hadli kartaan wax beeca mar hadday tahay banaanka ula bax banaanka ula bax loogama wada hadli kara masaajidda waxaas taasoo xadiidku tusayaa lama ogola inaad adigu gadato inaad la sii gado midna lama ogola midna lama ogola maxaa habaarkuna de wuxuu tusayaa inuu weliba uu yahay taxriim nahyigan oo waa maadaama habaar ku soo arooray macnaha wuxuu tusa arrintaas inay xaaraam tahay ahlcilmiguna laba qowl ay ka leeyihiin qowla waa karaahiyo masaajida ayaan wax lagu gadin waa karaahiyo laakiin haddii lagu gado waa ansaxaa waa qowlka jumhuurta ay mareen sheekhulislaam ibnu taymiyana uu doortay waa qowlkaas qowlka kale wuxuu leeyahay waa xaaraam hadduu dhacana beecaasu ma ansaxaya waa madhabka xanaabilada weeye xayle nabiga sala allahu calay wasalam waa habaaray baa'ica iyo mushtarigaba waa habaaray marka sida fiican waxay tahay inaan masaajidda wax lagu gadin iyadoo jumhuurtuna qabaan haddii lagu gado xataa waa un ansaxa ee beeci ma burin ee waa sidii si laga fiican yahay qofku sameeyey maxaa masaajidka buuqu noqonaa suuqu noqonaa suuqana waa meesha ilaahay ugu neceb yahay dhulka korkiisa marka waa inaan masaajida laga dhigin meel wax lagu gado وعن حكيم بن حسام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود حدود لغما اوغو في المساجد مسجد يالك ولا يستقاد لغما قصاصته فيها دحديد رواه احمد وري وابو داوود بسند ضعيف سنه ضعيفه حكيم بن حزام اي حديث كان وريي حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي الاسدي ابن اخي خديجه بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم khadiijata bintu khuwaylid ee zawjadii nabigeena aheyd sala allahu calayh wasalam a eedda u ah walaalkeedaa dhalay waxaa la dhalay nabiga dhalashadiisii saddex sano ka hor ayuu dhashay saddexiyo toban sano ama labiyo toban sano ila caamulfiila nabigu dhashay sala allahu calay wasalam asna caamulfiil labiyo toban sano ayuu ka horreeyey ama saddex iyo toban sano madaxdii quraysheed ayuu kama ka mid ahaa wuxuuna ahaa culummada aad ugu oqoonta badan xagga taariikhda iyo nasabka nasabka ayuu ahaa nabiga saaxiibkiisu ahaa qabla albictha markii ilaahay rasuul ka dhigay wuu jeclaayo saaxiibanimaa ka dhaxaynaysay laakiin ma islaamin markii hore aad ayuu islaamnimadiis u dib martay isagoo nabigana haddana saaxiib la ahaa aad u dib dhacay caamulfatxi markuu islaamay waxa weeyaan nabiga markii lasoo diray waxa weeyaan koob iyo labaatan sano kadib ayuu islaamay aadu u daahay aadu u daahay waxa waa qadar ilaahay kadib caamulfatxu islaamay mu'alafatulquluubku ka mid ahaa islaamkiisu aad ayuu u wanaagsanaaday wuxuuna dhintay waxa weeyaan adugu markay aheyd wuxuu dhintay sanada hijriyadu markay aheyd conton culamada gabalna waxay hahdaan conton iyo afar markay hijriyadu ahayd qaarna waxay idhahdeen konton iyo sideed boqol iyo labaatan sano isagoo jiray boqol iyo labaatan sano boqol iyo labaatankaa sano lixdan sano jaahiligiiyuu ku noolaa oo qabla alislaam u ahaa intuusan islaamin lixdan sanona muslim u ah xakiim ibnu xisaam radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaa yidhi laa tuqaamu lxuduudu xuduuda laguma oogo filmasaajidi yaan lagu oogi oo waxa weeyaan ta lasoo qabto qofkii tuuga ahaa oo waxday masaajidka dhexdiisa gacan loogama jari karo hala dhiigyaa ku daadana waa laababa najaasooba masaajidku amase qofkii boqol jeedal hadii lagula dhifto laydhaha dhiig ka yimaado masaajidku waa najaasooba inta kale buuqna imaana qofka waa dhawaaqa marka nabar lagu dhifto inuu qayliyaa dhacdo dadkiina yidhahdaan ku dhifto masaajidkii buuq noqdo taasna masaajida looma ogola marka masaajida buuqa looma ogola sidaas darteeda laguma oogi karo xuduudda walaa yustaqaadu minha qisaasna laguma oofi karo xuduudda waa waxa weeyaan sida waxa weyn tuuga gacanta laga jarayo sida waxaan qofkii khamrada xadayo la xadayo sida zaanigii la xadayo sida waxa weeyaan qofkii qof muslima qadfay oo la xadayo qisaastan waxa la yidhaha qof nabar qof uu ku dhiftay lagu dhifanayo ama waa naftuuba ka jara waa laga jara ama waa dhaawaco waa la dhaawaca qisaastan waa midaas labadooda midna laguma oofi karo rawaahu axmeda wari waabu daawuuda ayaa wariyey bisanadin daciif sanad daciif ay ku wariyeen xadiidka waxa weyn sanad ahaan waa daciif laakiin shawaahiduu leeyahy welidaa saas daraaddeeda shawaahidaas darteeda marka laysku xoojiyo xadiidku xoogu yeelanaa waana sida xaafid ibn xajar laftirkiisu hadda meeshan daciifu iska yihi laakiin talqiisulxabiirku xadiiska aada ugu bambaxay wuxuu yidhi isnaaduhu laa ba'sa bih sanadkiisu dhib ma leh macnaha marka la shawaahidda lagu xoojiyo sheekh naasirudiin albani raximahullah asna wuxuu yidhi waa xasan irwaa lkhaliil marka taasna macnaheedu waxa xadiisku sanad ahaan halkay sanadu ku soo arooro marka la fiiriyo sanad sanad waa daciif laakiin marka la shawaahida la isku xoojiyo xoog uu yeelana wuxuuna soo gaarayaa xasan ayuu soo gaaraa marka xuguna laga qaadana waa inaan qisaas masaajida lagu oofin xuduudana lagu oogin وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة waxay tiri أصيب والله أصيبي سعد بن معاذ وي سعد سعد الله أصيبي يوم الخندق مالنتي خندق فضرب وحو أسمي عليه كركيس رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم خيمة تندو في المسجد مساجد كدحدي سوغا سمي ليعود وسي وصبغضو من قريب ميل دو صبغضو من قريب من قرب ما من قريب متفق عليه حديث كان عائشة رضي الله عنها waxay tiri usiba wala asibay sa'd yawm al-khandaq waa la dhaawaca macnaha dhaawacaa gaaray maalintii khandaq sacad waxa weeyaan abu camar sacad ibnu mucaad alawsi weeye abu camar sacad ibnu mucaad alawsi wuxuu islaamay magaalada madiina bacda waxa weeyaan magaalada madiinu ayuu ku islaamay bayna alcaqabati اlأuulى wاlcaqabati الثaaniya caqabat اlأuulى baycat اlcaqabati اlأuulى iyo baycat اlcaqaba الثaaniya labadii bayca dhexdoodu islaamay markuu islaamay waxaana sabab u ahaa islaamnimadiisoo dacwada u bandhigay muscab ibnu cumayr markuu islaamay ayaa qabiilkiisii oo dhanna ay islaameen banu cabdilashal rasuulka alle sala allahu calay wasalam wuxuu ku magacaabay sayid alansaar sayidkii ansaareed wuxuu ka qayb galay dagaalkii bader iyo uxud yowmulkhandaq ayaa xidid halkaas dhudhunkaa ku yaala oo la idhaahda ag agxala oo xidid ku yaalla meeshaas dhudhunkaa ayaa dhaawac ka gaaray xididkaas markaasuu dhiiggii joogsa diiday ilaa uu dhintay bil markii la joogay wuxuuna dhintay bisha dilqacda sanadii shanaad ee hijriyada ayuu dhintay nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaariga muslim ku sugan min xadiidi jaabir wuxuu yidhi ihtaza alcarshu limowti sacd ibni mucaad carshiga rabulcaalamiin waa dhaqdhaqaaqay sacd ibni mucaad dhimashadiisa daraaddeed qiimaha uu ilahay agtiisa ka lahaa nabadoonuna ah waa nabadoonkii waxa weeyan reer aws qiimaha uu ilahay agtiisa ka joogay waxa weeyaan bukhaari muslim ku taallaa carshiga ilaahaya gilgishay oo dhaqdhaqaaqay markuu dhintay radia allahu tacaala canh ihtaza alcarshu limowti sacd ibni mucaad lafdina ihtaza carshu raxmaan uu leeyay xadiidkaasna mutawaatir ayay ku tilmaameen ahlucilmiga gobol ka mid oo darajada ugu sareyda maaha bukhaari muslim kaliyahe marka mutawaatir ayuu ku soo aroray sida xaafid ibn cabdilbar iyo qeyrkiis bay yidhaahdeen marka markii dhaawacu soo gaaray ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam teendha uga dhisay masaajidka dhexbartankiisa maxaa yeelay xaafadiisii haddii la geeyo nabiga sala allahu alay wasalam hadda xaafadda inuu kusoo booqday noqone waa ku dhibtoona si uu meel dhow uga soo booqdo oo ay ugu fudaato booqashadiisu ayuu masaajidka dhexdiisa teendha uga sameeyey taas waxay tusaydaan masaajidka dad in la deji karo haddii baahiyu keento baahi hadday keento saxaabadaa inay ogolaadeen iyo inay diideen labadaba waa ka soo aroortay cabdullaahi ibn mascuud waxaa sugan inuu masaajidka habeenkii ku wareegi jiray oo qofku ku arkaba dhihi jiray ka bax masaajidka ilaa qof tukaya maahan bax ha midka meesha mukushamado uu leeyahy waa saari jiray wa kadalika cabdullahi ibn cabaas waxaa ka sugan inuu yidhi qofkii ku qayluushanayo cabaar qac ka siinayo waa la ogolaya laakiin guri kama dhigan karti wa maca daalika axaadiis saxiixa tusayda dadka gabalna inay deganaayeen marka waxaa lagu jamcinaa macnaheeda waxay tahay qofkii ka maalmi karo gurile gurigiisuu degayay qofkii aan guri haysan ama asagoo waxa weeye guri waa haystaa laakiin baahi gooniyaha keenayda masaajidka dhexdiisa in la dejiyo sida sacad oo kaleeto waa dhaawac waa nin waxa weeyaan islaamka qiimo weyn ugu fadhiya waa in masaajidka dhexdiisa meel laga dejiyo oo weliba qayb looga dhiso qayb yaraa teendha loogu xidhaa qaybaa loo xataa qof dhaawaca sidaasa loo dhiga illa waa dhaawac hadda markaani waxay kaloo ku tusaydaa qofka islaamka wax u taro diinta wax weyn u qabta islaamku si u qiimeeyo dadka muslimiintaana ay waajib ku tahay inay qadariyeen nabiga sala allahu alay waslam saxaabigaa siduu u qadariyey masaajidka ayuu qayb gooniya teendha uga dhisay dhaawiciisii iyadoo saxaabo badan ay dhaawacmi jireen waxa weeyaan asaga si gooniyaha loo daryeelay taasuna waxay tusaydaa qofka islaamka wax u qabtay ahlulfadliga dadka ah in mansilo gooniya la dejiyo si gooniyana loo qiimeeyo inay diinkii nabiga ka mid tahay sala allahu alay wasalam mutafaqun aley marka masaajidka waa la deji karaa jiif caadiya qofka haddii baahiyu keento maxaa ka mid a dadkii madale guryo kale asxaabu suf oo dhan lakay deganaayen qaybtaa dambe masaajidkay deganaayen asxaabu suf oo dhowr boqol ah guryo ila ma lahayn ayagu reerana ma lahayn marka xataa dulaabta aan waxa weeya meel kale degaan la arkin masaajidka iska degay la danaa keenaysa danaa keenayda marka in la degi karo ayuu tusaa xadiidku laakiin waa markii danu keento haddii la yidhaha la degana waxaa imaanaya in wax lagu cuno ilaa ma waxa weeyaan qofku guri kale male wa ku cuna meeshiisu wa ku cuna meeshiisu ku cuna wa canhaa caaisha laga wariy qaalad waxay tihi ra'aytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalam yasturunii xaalo uu iqarinayo walxaal ana aniga anduru aan fiirinayo ila alxabashati xabashadii yalcabuuna xaalo ay ku cayaarayaan fi lmasjidi alxadiidi xadiidka dhammaystira muttafaqun caleyh xadiidkana wuxuu ahaa aad ayuu u soo gaabiyey xaafidku aad ayuu u soo gaabiyey caaisha waxay tidhi laqad ra'aytu rasuul allahi sala allahu calay wasalam yowman calaa baabi xujrati maalinaan rasuulka ku arkay qolkayga iriddiisa walxabashatu yalcabuuna fi lmasaajidi waxa weeyaan xabashadii xabashada waxa weeyaan waa un macal sudaantu waa lalahayd magacaas laakiin hadda waxaa ku soo aruurtoo loo yaqaanaa waxa weeyaan ethobia laakiin ethoobiya macal sudaantaas ayaa laisku dhihi jiray markii hore oo magacaas wadaagay marka dad si xabashahoo dhankaas ka yimid oo joogay aan maalin ciida masaajidka ku cayaaraya cayaarta maahan inay tumanayeen ama saxbinaayeen ay orinaayeen maaha waxay ku cayaarayeen riwaayad kala tusayda oo caaisha weliba laftirkeeda warado imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku wariyey kitaabu lmanaaqib waxay leedahay waxa weeye yalcabuuna bixiraabihim eebooyinkooday ku cayaarayeen xiraabada waxa weeyaan waa bir yar oo fooda waxa weeyaan birka ah oo dagaalka loo isticmaalo weeye bir yaroo gaaban oo fooda bir ku leh waxa weeyaan weeye oo dagaalka loo isticmaalo waa hub lagu dagaalamo hubkaasay marka ay ka gambanayaan oo ridayaanoo waa nuuc tababara wey waa nuuc oo tababar yara wey marka waxay tihi caaisho wa rasuululahi sala allahu ala alayhi wasalam yasturunii biridaa'ihi nabiga go-iisa ayuu igu qarinayay anduru ilaa lacibihim ana cayaartoodan fiirsanaya marka anduru ilaa lacibihim lafdigaasaa sugan waana macno gooni oo faa-iidalhu tusal ilaa lacibihim xadiidkaas marka bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen wuxuu tusaa oo daliil u yahay inay bannaan tahay hubka in lagula cayaaro iyo waxyaalaha kaleoo qalabka dagaalkaa masjidka arrintaas waxaa soo raacaya dhammaan wax alla wixii asbaabaha jihaadka u kaalmaynaya ee biriga iyo daacada u kaalmaynaya taas ee cayaar mujarada aan ahayn cayaar mujarada aan ahayn maxaa yeeley hadda cayaartaanu waa wasiila ilaa gaayatin saamiya arrin weynay wasiilo u tahay waa tababar waa tababar marka taasoo kale inay bannaan tahay ayna ku bannaan tahay sidii ay ugu bannaaneed masaajidkii nabi maxamed sala allahu calayh wasalam oo waa sidee maalinay ahayd maalin ciid a weliba ayay ahayd sidaas darteeda maalin walba ma ahaa jirin masaajidku meel lagu cayaaro xataa hub meel lagu tababarta ma ahayn welidaa sidaas daraaddeed cumar ibnu khadaab markuu arkay waa inkiray markaasaa nabigu yihi dachum yaa cumar daa cumarow xadiiska bukhari muslim ku yaalla daa cumar marka cumar waa la yaab taas maxay ku tuse inaysan arrin joogta iska ahaa jirin marka sidaasay u bannaan tahay dawaabidaasi ku bannaanta oo ah shay mar ah mar dhaca inay tahay sidii masaajidka nabiga ay ahayd ilaa saxaabadu tababar waa tababaran jireen waxa weeyaan waa jihaadka afar iyo labaatan saac ay ku jireen masaajidka kuma tababaran jirin badan maalinkaasay dhacdo bis marka maalin inay dhici karto cayaartuna waa inay noqotaa cayaar nacfile oo waxa weeyaan u kaalmaynayda cibaadada weyn ee jihaadka ah oo sidaasoo kale cayaar mujarada iska boodbood maya waa maya marka hadday sidaas noqoto waa bannaantahay siday masjidka nabigaba ugu bannaaneed sala allahu calayh wasalam ay ugu bannaantay waxay kaloo kutusaydaa samaaxada iyo fudaydka islaamka waxay nimankan waa niman xabashaa waa yimaadeen haddii la yidhaahdo war yaa masaajidka kala baxa waa maxay waxaad ku samaydeen waxa weeyaan waxaa dhacda xoogaa inay didi lahaayeen marka soo dhaweyn iyo xoogaa oo dhimrin laftirkooda ayaa ku jirta masale muhiima masaladaas muhiimkaa waxay tahay waxaa la ogsoon yahay sida qur-aanka naskiisa ku cad dumarka inay fiiriyaan nin ajnebi ka ah waa xaaraan raggana waa ka xaaraan dumarka ajnebiga ka ah inay fiiriyaan laba aayadood oo isku xigtaa suuratu nuur ilaahay ku xarimo ragga ilaah wuxuu yidhi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim ragga mu'miniinta waxaad ku tiraa nabigow indhihiina laaba ha ka laabeen iyay fiirin dumarka ajnebiga ka ah gabdhihii muminaadkana sidaasaa lagu yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna gabdhihii muminaadkaana indhooda inay laabaana laama idan marka xadiidkan wuxuu leeya caaisho waa aan fiirsanay la xadiiskan fiiri caaisho waxaa waa aan fiirsanay maxaa lagu jamcinaa waxaa lagu jamcinaa laba shaya farq udhaxeeya in waxa weeyaan nin daatadiis gabadho ay fiirido waa waxa xaaraantaa midkaas hebelahay fiiriya wejigiisa kaasoo midda xaaraantaa ta labaadna waa maxay mukushaan guud iyo cayaartay la socota ee mid gooniya wejiga ku fiiqimi taas wey midda bannaan marka hebel ma fiiri karto mid gooniya wejiga kuma fiiqi karto waa xaaraan aayad qur-aanaana diiday in la fiiriyo laakiin cayaartaas guud iyo dhaqdhaqaaqaas guud iyo mukushaas guud sida suuqaas haddee gabadha marayda mukushaas meeshaas ka muuqata ku dambaabime laakiin mid gooniya hadday wejiga ku fiiqdo waa ku dambaabi waa nuucaas ahlucilmiguna sidaas ayay u nas gareeyeen qaadi ciyaad wuxuu ku yidhi ikmaalulmuclimka fiihi jawaasu nadari nisaa ilaa ficli nisaa waxaa xadiidka ku sugan inay bannaan tahay dumarku inay fiiriyaan ficilka ragga fiiri maahan ragga waa ficilka ragga milu haadaa sida kaloo kale maxaa la riwaayadii marka dhawaanagii nidhi anduru ilaa lacibihim a ku jirto cayaartoodaan fiirinaya saasoo kaleeto ayaa bannaan sidaasoo kale ayaa bannaan lafdiga waxa weeyaan lafdigaas muhiim weeye weli muslimku ku yaalla saxiix muslimka taas inay bannaan taal ayay ayaa xadiiska ku sugan uu yidhi markaasu liannahu inamaa wax kale maahan yukrahu lahunna dumarka waxaa loo necab yahay min anadari xagga fiirada ila rijaali ragga ay fiiriyaan maa yukrahu lirijaali fiihina midda loo necab yaho sharcigu diiday ragguba inay dumarka fiiriyaan waa isku mid waa laba aayadood oo waa maxe min taxdiiqi nadari inay isha ku gubto ah litaamuli si ay lita'amuli lmaxaasin quruxyaalka qofkan in la fiiriyo qofkan quruxyaalkiisa iyo wliltidaadi ku macaansi bidaalika firadaas lagu macaansado iyo watamatuci bihi in lagu raaxaysto shayga raggana ka xaaraamka dumarkana ka xaaraamta waxay tahay qofku qofka kale maxaasintiisa inuu fiiriyo oo uu ku raaxaysto fiiradiisaas taas way midda xaaraamta laakiin ficilkaas guud iyo mukushaas guud maya imaam nawowi itifaaquu ku soo raray calaa taxriimi nadar nadari lmar'ati ilaa weji rajuli xaaraan inay tahay gabaru inay fiirido nin wejigiis ajnabi ka ah idaa kaana maqruunan bishahwa hadday shahwa la jirto iyo ku macaansi saxiixulmuslimka sharxiisu kusoo raray calaa kulli xaal waxa bannaan iyo waxaan bannaanin saasay keliya waxaa bannaan waxay weeye mukushaas guud iyo cayaarta iyo dhaqdhaqaaqa waxa aan bannaanayna waa maxay mid gooniyo daatadiisa inay uqasado inay u qasado midaas weeyaan wuxuu kaloo xadiidku tusaa nabiga mucaashar wanaaggiisa nabiga sida uu ula dhaqmayay dumarkiisa wanaagga akhlaaqdiisa mucaasharadiisa sida u fiicneed maxaa yeelay bal fiiri waxa weeyaan zawjadiisii wey nimankaas cayaarayaan fiirsanahay tiri ma rabtaa uu ku yidhi markaasay tiri waa rabaa markaasuu yidhi halkaygaan isku aadiye halkaygaas dhabarkiis nabiga dhabarkiisa isku aadine fiirso haye ma daashay maya weli maanan daadhin waa fiirsaa markay daashay kahor taasna waxay ku tusaydaa nabiga sala allahu calay waslm dhaqan wanaagiisii uu kula dhaqmaayey zawjadiisa waana dayasho wanaagsanoo ragga muslimiintaa inay ku daydaan mas'ala raggaa waxay yidhaahdeen meesha waxaan ka fahmaynaa inay bannaan tahay raqsiga raqsi raqsi waxaa la yidhaahdaa isjejebinta isjejebinta gabdhaha hoobaleentaa markay isjejebinaayaan raqsiyaa la yidhaha ama dadka xadrayna marka isjejebinaayaan waxay dhahdeen xadiidkaana noogu daliila inay bannaanta isjejebinta oo waxay dhahdeen musnadka imaamu axmed iyo saxiixa ibnu xibbaan xadiidkan alfaada ku soo aroortay waxaa ka mid a yarqusuuna waa raqsinayano waa bodbodahayn ila mogtaen waa gambana kaasa wax soo rida kaas waa gambana marka raqsi lafdi aha ku soo aroora yidhahde khalaas idan waxay dhahdeen marka waa noo bannaantay xadrada waana isjejebi karnaa xadra waa noo bannaantay waana isjejebi karnaa ilaa xadiidkaas nabigaaba arkay yidhahdeen saxaabadiiyo boodayda isjejabinay nasal llahi salaama waxa weeyaan waxaa taas looga jawaabaa xadiidka lafdigaas ku soo aroor laakiin waxay tahay waxaa la rabaa nabiga iyo saxaabadii markaad ku dayanaydo inaad uga dayato daahiran wa baadina xaaraan weeye inaad tidhaahdo daahiranaan uga dayana baadinanaan ku khilaafa ama baainanaan uga dayanaa daahiranaan ku khilaafa xaaraan waxaa la rabaa niyada iyo ficilkaba inaad uga dayato maxaan ula jeednaa wixii saxaabadu ay u sameeyeen cibaado waa inaad ficilkiina sidii u samaydo una niyeysato cibaado wixii saxaabadu u sameeyeen cayaarna waa inaad cayaar iyo waqtigiiood ku aadido ka dhigto shaygay cayaar u sameeyeen haddaad tidha cibaadaan u samayna waa munkar bitifaaqi lmuslimiin munkar weyn wey marka xadiidkan ma cayaarayn mise waa cibaadaysanayeen ya waa cayaarayn bal qof walba kitaabkaaga fiiri xaa ku qoran wa ana anduru ila alxabashati yalcabuun ma ku qoranta cayaar iyo cibaado ma isku mid ah cayaar iyo cibaado ma isku mid ah annaga maxaa naloo abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduuna waa maqsadkii naloo abuuray cibaado cayaartana afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabathaa wa anakum ilayna laa turjacuuna inkaar wey ma waxay u malaydeen cayaar in loo inin abuuray fiiri waa laba shay oo aad u kala fog soo maaha marka waxay leeyihiin maadaama saxaabadu ay cayaareen annagana waa noo banaantay inaan xadrayno marka fiiri waxaa la leeyahay mataqaana cayaartii saxaabada kale daarta horta maalin ciida ka dhiga ha ka dhiginina isniin walba iyo iyo iyo khamiis walba ko waa maalin ciida bis labo waa cayaaraynaahe hala ogaado dhah ha dhihnina waa dikrayna waa cayaaraynaahe dadoo ogaada qofkii cayaarkiisa u qaybgalayo anugu markaas dhihi mayna waa munkar haddaadnaan wax ku soo darin intii ka badan laakiin haddaad tidhaahdo waa cibaado habeen kastaan masaajidka la taaganoo isniin ama kamiisa munkar muslimiintoo dhan ku itifaaqeen way inuu xarayn kan waa fatxulbaarigii saxiixulbukhaarigu la xadiisku ku yaallaa moogta xadiisku wuxuu ku yaallaa saxiixulbukhaariga xaafid ibnu xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala wuxuu yidhi sidaan wa amaa maa shayga uu yidhi qaala qurdubiyu ka soo naqlina xaafid ibnu xajar wa amaa maa shayga ibtadacahu ay bilowdeen asuufiyatu suufiyada ma waxaad rabtaan waxaan ay hadda bilowdeen suufiyada fii daalika arrintaas haddii qof kastoo suufiya gurigiisu yaalla kitaabkaasu de culumaaha kitaabkaas waa fatxulbaarigi bukhaariga sharxiisii waa waxaan suufiyadu bilaabatay fii daalika arrintaas fa min qabiili maa shay ayuu ka mid yahay laa yukhtalafu aan laysku khilaafin fii taxriimi inuu xaaraam yahy oo muxuu yahay waxa aan laysku khilaafsanan inuu xaaraam yahy afarta madabada iyo qayrkood kuma khilaafsana laakin inufuusu isagaa sheegi doona ufiirso laakin inufuusu nafafyaalka ashahwaaniyatu ee naf shahwada iska raacda halabad waa ka adkaatay calaa kaiirin dad badan oo miman dad ka mida yunsabu loo nisbay ila alkhayri khayr ila suufiyada qayr a loo nisbay jiro dad fiicfiican ay caamadu moodi jireen xataa wuxuu yidhi laqad daharad waxaa ka soo muuqatay min kaiirin in badanoo minhum suufiyada ka mida ficilaat lmajaaniin wasibyaan dadka waalan iyo caruurta dhaqamadoodiio kale a ka soo daahiray oo nin weyn oo boodboodaay nin weyn oo boodboodaay hadda inuu wax waalan yahay qof walbaa fahmay caruur waa la arkay boodboodaydii moogta laakiin nin weyn oo boodbooday oo waxaana ku tusaa hadda ka horaada nin akhyaaro culamaha wuxuu ku yidhi nin oo xadradaas isagu kala doodayay wuxuu ku yidhi nin yahow waxaad iiga warrantaa hadaad aragto hal saf oo dhinac taagan iyo saf kaleo xagga taagan oo safkaasu xagga mar isku jebinayaan marna xagga isku jebinaya safkaasuna mar ku dhufanayaan xaad leedahay markaasaan leeyahy waa culummo dikrayadaan leeyahay markaasuu yidhi ka waran hal qof haddaad aragto oo keligiis meel taagan oo marna saafay marna saafay markaasuu yidhi waa waalayahan leeyahay markaasuu yidhi mufradki hadduu waalnaa jamca xaafiyoobeeyu bi mufrad marki mufradkiiba waalan yahay in jamcuna waasho soo maa marka wuxuu yidhi cadli ma tiid inaadan cadli ahayn kutuse inaadan cadli ka hadlin ay kutuse wuxuu yidhi waxa weyn imaam qurtubi xataa laqad daharad waxaa ka muuqata yihi min kaiirin in badanoo minhu ayaga ka mida ficilaat lmajaaniin dadkii waalna ficladoodi iyo wasibyaane xataa raqasuu ilaa isjejebiyeen maxay say isku jejebinayaan bixarakaatin dhaqdhaqaaqyaalay samaynayaan mutadaabiqatin oo isku aadan ma ogtahay marka la xadraynayo raggeedaa yaqaane yacrifu ahluhaa dadkeedaa yaqaan xataa qofkii soo dhex gala oo aan khadrada aqoon jaangoynteeda waa laga saara ragaa dhexda taagan oo la khatar ah marka ila madaxa laisku dhifo hadaada noqon waa inaad taqaana qaabka laisku jebinayo qaabka laisku jebina waa inaad taqaana marka qofka isagoo dhex boodaya la arko waa la qabtaa barankafoyka la geliyaa meel oo labada saf iska qabato oo ciyaalka iyo la geeyo markaasaa laka geeya hadduu xataa shiiqya waa in la saara adi kale madaxa la isku dhifana waa in marka jagac la yidhahdana jagacda wax ka tiraado marka jagac la jagacdan wax ka dhihi karto oodan marna qaldaynaa la rabaa marka wuxuu yidhi fiiri shiiqa xataa raqasu ilaa ay raqsi sameeyeen raqsiga soomaaligiisa lama karo laguma dhawaaqi karo waa aad u foolxun marka isjejebin un iska dhig xataa raqasuu ilaa ay raqsiyeen uu yidhi bixarakaatin dhaqdhaqaaqiyaal mutadaabiqatin oo iswaafaqayu dhaqaaq iswaafaqsana safkaanu samaynayaan safkaasna dhaqaaq iswaafaqsan iyo wa taqdiicaatin googoyn codka waa la jarjara codka waa la jarjara sida loo jaray haddaad qalado eberwey waxaa la rabaa in la googooyo markaasaa mararka gobol aayad quran hataa hadii la akrina waa isleda uu maba aham wax kalaad uhaysane xabalila xabalila waxtasimu bixabalila waa aayad quraan de wax tasim bixabalila waa aayad quraan mota laakiin adiga qur-aan ma u qaadanaya haddaad arto xabaalila marka waxa wuxuu ku leeyahay waa in la googooya waa in la jarjaraa mutaqa wuxuu yidhi wa taqdiicaatin mutalaaxiqa googooyayaal iska daba imaanaya xataa tawxiidka saasaa loogu ciyaara ila allah ila allah laa ilaaha ila allahu allah alaley bal hadda waxaas wa tawxiidkiya uma eka soo ma jeedin soo ekayn wuxuu yidhi fiiri marka si u wada shiiku wantahaa wuxuu la gaaray yidhi atawaaquf xishood daradii waxay la gaartay yidhi biqowmin qole oo minhum suufiyada ka mid ah ilaa an jacaluuhaa inay xadrada ka dhigaan min baabi alqurabi baababka ilaahay loogu dhowaado wa saalix alacmaali iyo acmaasha suuban taasay xishood daradii gaarsiiday xishood daru waa la arki jiray dad waasho iska boodbooda laakiin xishood daradii maxay gaarsiiday inay yidhahdaan boodboodkaan aan u jeednaa waa cibaada halkaasay la gaartay wa ana daalika arrinkaas waxay yidhaahdeen yuhmiru wuxuu dhalinaa saniyal axwaale xaalayaalka kuwooda sarreeya waxay yidhahdeen waxaan idin waxba kama fahmaynan qofku markuu boodbootintaas galo qalbiga waxaa ku dhalanaya xaalad aad u sarrayda xaalad aad u sarrayda aa qalbiga gelayda xaafid ibn xajar wuxuu yidhi wahaada cala taxqiiqi min aad wuxuu yidhi waa sii wada xaafidka hadalkiis maanaan gaarin wuxuu yidhi wahaadaa arrinkan cala taxqiiqi min aathaari zandaqa uu yidhi arrintan dhab waxa uu yidhi munaafiqiin dhaqankoodu yidhi arrintaas zanaadiqada waxa la yidhaha dadka kufaarta ah oo muslimka isku ekaysiina oo markuu gaalada la joogana gaalada ku diinka markuu muslimka la joogo muslim ku diinka xaqiiqada dhabtaa waa taas wey waa zanaadiqa muslimiin maaha waxaan qofka cayaar iyo bootin masaajid lagu bootimaynayo ka dhigaya cibaado cibaado ka dhigaya waa joogaan soo ma jeedin laba usbuuc ka hor ayuu nin akhyaar aho waxa weeyaan wadamadan gaalada ka yimid aa ii sheegaya masaajidan anaa u soo galay yidhi lama rabo masaajidkeenna waa yimaadaan shiikaas laftiisa ii sheegay wuxuu yidhi anaa u soo galay waxaa isla xadraynaa yahuud nasaara majuuso iyo koox muslim sheegay oo suufiya masaajid aa lagu xadraynaa gabanaa marka jilayda oo dhexda taagan marka cabaar marka isku dhacdo aad loo jilboodo ay waxay leedahay yidhi dhegaysa waa kaasa islaamkaan rabnaa walaalayaa islaamka aan doonayna waa nooca ee islaam isaga dham saas u xirxiran waa xaaraan warka joog yacdaas ku haya kaas ma aqbalayno nuucaan weyta midkaan doonayna soo ma jeedi marka wuxuu yidhi alimaam alqurdubi isagoo ka sororaa xaafidku wuxuu yidhi wa haadaa arrinkaanu calaa taxqiiqi sida dhabtan min aathaari zandaqa munaafaqnimada raadiyaalkeeda weeye wa qowli ahli lmakhrafa iyo dadka waalan hadalkooda oon miirkaba lahayn wallahu mustacaan ilaahay baan ka kaalmaysayna kuwaas inuu ka suuriyo arlada oo ka dahiro ilaa waa diinti alloo la bedelay wey ummad waxa weyn kuwaas culmo u noqdeen waxba uma harin ummaddaas oo ummaday u dhammaato musiiba ku dhacday wuxuu yidhi marka xaafidkii xaafidaa qabsaday markuu hadalkii qurdubi dhameeyey wayanbaqii waxaa habboon uu yidhi an yuckasa in lagu dabagediyo muraaduhum suufiyada ujeeddadooda oo wa yuqra'a la akriyo sayi alaxwaal meeshay yidhahdeen xadrada waxaa ka dhalata saniy alaxwaal xaalada aad u fiicana ka dhalatay yidhahda welidaasaa dara waa kuwa yidhaha xadrada markaad ka baxdo waa oomeh mogta caado dhan aad qayliye biyo lama cabo lama ogola biyo inaad cabto maxaa yeele waxay yidhahdaan nuurkii kacay aa kaa dama anwaartii marka anwaartii si aysan kaaga baktin waa inaad oomanaataa waa inaad oomanaataa marka wuxuu yidhi sida fiican waa in lagu dabagediyo meeshay ka akriyeen saniya waa in la yidhaha sayi alaxwaal xaqiiqadu waxay tahay xadrada waxaa ka dhasha xaaladaha xun saas in la yidhahdo wey xaafi xaafid ibn xajar marka waa nuucaas waa mas'aladaas waa muhiim waxaana qofka kuwa filan meesha horta xadiidka waa inaan raqamkiisa sheegaa maxaa yeelay qof walba fatxulbaarigiisa inuu ka akristaa la rabaa fatxulbaarigaaga si aad uga akrisato xadiidka waa inaan sheegnaa xadiidka baabka horta uu ku keenayaa waxay tahay kitaabu lciideyn baabulxiraabi wadaraqi fii yowmi ciid halkaasuu ku keenaya kitaabu lciideyn baabka ah baabulxiraabi wadaraqi yowma alciid ayuu ku keena bukhaarigaa ku keena xadiidka fatxulbaarigana markaasuu sharxaya hadalkaas aan sheegay xaafidku soo raraya waana xadiidka raqamkiisu yahay sagaal boqol afartan iyo sagaal sagaal boqol afartan iyo sagaal sagaal boqol afartan sagaal marka aad u qiim badan yahay masale itifaaqaho ahlu sunna isku itifaaqeen weeye mufasiriintuna saas waran mujalad kuuma sheeginoo waxaana kuugu sheegin mujaladkan dabcadan hadda inaad haysataan markaa shardi ah sababtoo a hadda dabcadan anigu aan hayo mujaladku waa mujaladka saddexaad laakiin dabcada waa inaad garata aan ka akrinayo kan waa sideed iyo toban juz kii afar iyo tobankaa maaha sideed iyo toban juz weeye marka laakiin midka kaleeto si aad u garato waa inaad haysataa raqamka aan kuu sheegay iyo baabka ila mid kastood u tagtaad ka heli laakiin dabcadooyinku isma wada waafaqaan dabcooyinku isma waafaqaan taxqiiq muraajaca faris ibnu abi xayaan midka uu leeyahay weeyaan taxqiiqiisa kano marka waa juska saddexaad safxadana waa shan boqol iyo labo kaygan qofkii dabcadaan haysta shan boqol iyo labo shan boqol iyo labo weeye meeshaan hadda ka akrinayay kaygan dadan haysana xadiidka waa inaad haysataa raqamkiisa cafwan shan boqol iyo labo joojiya maya waa meeshaas waan qalday hay shan boqol iyo laba maahna waa afar boqol sagaashan iyo sideed wey afar boqol sagaashan iyo sideed uu ka bilaabana wuxuuna hadalku ku dhammaanaa afar boqol sagaashan iyo sagaal wey afar boqol sagaashan iyo sagaal saas weeye farisadaydu waxa weeyaan uu ka uu baabka ku dhigayaa shan boqol iyo labo laakiin inay qaldantaa muuqatay safxada warqaddu waa midaas qofka marka dawada meesha uu keenaya waxay tahay xadiidka waxa uu ka hadlaa iyo waxa loo deliishanaya xadiidku muxuu ka hadlaa yalcabuun ayagoo maxay u deliishanayaan cibaada marka khalaas meesha asalkaana waa inaad fahamtaa wa anhaa caaisha waxaa laga wariyay ana waliidatan adoon sawdaaa madow kaana lahaa waxaa u sugnaaday khibaaun teendho fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fa kaanad waxay ahayd addoontaasu ta'tiinii mid ii timaadda oo fataxadau ku sheekaysata cindii agtayda alxadiid xadiidka dhamaystir muttafaqun calayh xadiidkan caaisha waxay tihi radia allahu canha ana waliidatan sawdaa addoon madow kaana lahaa waxaa u sugnaaday khibaaun teendho fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa gabarh addoono madow ah masaajidka teendha uga dhisnaa jirtay oo deganaa jirtay halkaas fa kaanat ta'tiinii waa ii imaa jirtay fataxadau cindii agtayday ku sheekaysan jirtay xadiidka waxa uu soo arooriyey waxay tahay jawaazu iqaamati lmar'ati fi lmasjidi wa nawmiha fii inay bannaan tahay gabar masaajidka inay degto oo ay seexato inay bannaan tahay laakiin shardi maxaa ah in fitne laga aamiye welidaa sidaas daraaddeed cabdallah ibnu saalix alfawsaan sharaxa kitaabkan minxada wuxuu ku yidhi waqtigan aan hadeer joogno arintaasu ma banaana maxaa yeele fitnadiian hadda aamin laga ahayn fitno ballaaran aa jirta calaa kulli xaal haddii fitnada laga aamin yahay waa banaanta hadii laga aamin yahay fitnada waa banaanta masaajidkii nabigay deganeed oo teenda uga dhisneed o halkaasi seexa jirtay waa ii imaan jirto agtayday ku sheekaysan jirtay gabadhana qisay leheedoo waxay tihi gabadhaas gabadh addoonaho madoobay heedoo qolo carabu iska leedahay waa xoreeyeen waa ay la joogi jirtay waxay tidhi gabadhaasu maalina marka gabarh yaroo iyaga qoladaas carabta ay iskale haayeen ah soo baxday oo wadata waxa weeyaan wishaax wishaax waxaa la ihahdaa maro oo waxa weeyaan dumarka carbeed ay xidho jireenoo jawhar a lagu sharxaa marka waa suun camal marka halkan garabka deegtaho waxa weyaan sulka iyo garabka udhaxay meesha alaabta la saarta inta la saaro a labadiisa daraf meeshaas kelidaa la iskaga xidha saasay xabadkana u maraa dhabarkana u mara waxbaa ku sharxanoo jawhar iyo waxbaa ka laalaado quruxdaasa laga raba marka baalkaasay wadatay wishaaxa la idhahdaa bis meelu uga dhacay meelu uga dhacay waxaa soo maray marka dafo bahal oo digaaga iyo daftoo weyn bahal ah oo haada waa soo maray hilibuu mooday waa daf markaasuu qaatay waa waayeen waa ay qabteen interka markaasay ay yidhahdeen adaa qaaday oo igu tuhmeen adaa waa igu tu waa igu tuhmeenayta markaasi aad ii ciqaabeen oo ibaareenay ilaa ay cawradaydi ibaareen oy leeyihin waa qarsata waxay tiri anoo meeshii taaganaa dafadii intay ogaatay wiinaysan hilib ahayn markay garacday ay anagoo bartii taagan laygu baaraayay soo tuurtay markaasuu soo dhax markaasaan idhi waa kaasa waxaad igu tuhmateen igu dulmayday beri ana ka markaasay raallah iska iska tageen markaasay soo tagtay nabiga u timi sala allahu alay wasalam buul yaray ka dhisatay masaajidka halkaasay deganeed waxay tihi mar alla markay cabaar sheekaydo ay waxay tidhahdaa wa yowma alwishaaxi min tacaajibi rabbina alaa inahu min bld min baldat kufr najaari ay maalin kasta tiraa markaasaa waxaad sheegi doona bal iiga sheekee maalin kasta beydkaasay ku celcelidahay wa yowma alwishaax alla bal la yaaba maalintii garwaaxeedka min tacaajibi rabbina rabbigan waxyaalihiisa la yaab kale ay ka mid tahay ti arrintaas markaasay leedahay alaa baraaruga inahu alle anjaani wuxuu iga badbaadiyey min baldati اlkufri magaaladii gaalnimada marka gabadhaas masaajidkay seexa jirta xadiidka wuxuu usoo arooriyey inay bannaan tahay gabaru masaajidka inay seexato laakiin shardigii waa sheegnay waa in fidna laga aamin yahay haddaan laga aamin ahayn ma banaana daahiriyada xadiidkaas waxay u daliishadeen waxay idhahdeen xadiidkan wuxuu tusaa in gabar caado qabtaa masaajidka soo geli karto sababtoo ah waxay dhaen gabadhaas masaajidka waa deganeed gabaruna kama khaali noqoto xayd kulla shahri bil kasta maray caada ku dhacda gabdhaha saasay yidhaahdeen laakiin sheekhu wuxuu yidhi saalex waxaan rabaa cabdullahi ibnu saalex alfawsaan wa fiihi nadar wuxuu yidhi meeshaas xoogaa fiira ku jirto yidhi sidaas ma ahan sawaab sababtoo ah waxa weya waa qadiyatu cayn waa arrin hal gabar arrin ka dhacday gabadhaas in caada ku dhici jirtay qof xaqiijin karta male waxaa dhici karta inay mid duqowday oo caadaba ka gudubtay aheed marka yaa xaqiijiya inay ku dhici jirto markaa daliishayda ila waa inaad isbaatidaa ya abit alcarsha uma nqush aa la ihahdaa marka hore kursiga sug kadib aad xarar xarartide kursigii markaad su sugto aa la xardhaa sooma haddaadan kursiba hayniyo sariir xaad xardhane marka marka hore sug horta intaadan daliishan waxaad tidhahdaa inay caada ku dhacdaan ogeyn oo waxaa sheegay hebel kadib daliisho daliilka waa kuu sugnaana markaa laakiin gabadhu waa gabadh duqowda inay aheedoon caada ku dhicin iyo midow ku dhacdo inay aheed miyaad haydaa ma haydid khalaas daliilkiiba kala dhammaaday marka ma daliisho kadib وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم البزاق عن بوفتفد في المسجد مسجد كعن بوف لغطفا خضيئة وقف وكفارة وكفارة قدنا وحو أدفنها إن العاصم متفق عليه البزاق بزاق زاي ونجي إن حالة سوى شاقناي زائد إيا صادك إيا كل واسكم البزاق معنا حق اللقاء البزاق عن بوفتفد في المسجد عن بوف لغطفا في المساجد مساجد حنوف ان لو طفا waxa في المسجد او مفرد وي لفظه البزاق حنوف ان لو طفا في المسجد خطيئه واجف معناه ودمبي و haday dambi tahay marka waa mamnuuc in masaajidka xanuuf lagu tufaa baaqadahaas markaad ka tufaydo xanuufta derbigaasa ku dheji shabaqa masaajidka iyo birtiisu waa masaajidku ka midi day kaaga dhigto waa qata saas darteeda aad in la iskaga fiiriyo dadka daaqadaha masaajidka xanuufta ka tufaya waa inay aada uga fiirsadaan masaajidkaas meel ka mid ah canduuftaadu hadday ku dhegto hadhow waxa weeyaan dembi ayaad shaqaysatay nabigeenna suubahu sala allahu calayh wasalam masaajidka ayuu ku arkay meel oo canduuf uga dhegan tahay ad uu xanaaqay gacantiisu uga xogay nabiga sala allahu alay wasalam markaasuu wax carfaya mariyey meesha marka masaajidka waa in laga ilaaliyo canduufta waa dembi hadday kaa dhacdo kafaara gud waxaa inaad aasto taas waxay ku dhici kartaa masaajidku inuu carra yahay masaajidku waa caro meeshaanaad ku tuftay masaajidkii ka god ka dhex qodid ku aas ku aas laakiin hadduu masaajidkiida haddee uu yahay mutuleelkan ama shamiitadan amase waxa weyan balaadkan amase roogan amase waxa weyan shumacan hadde haddaad tidhahda waa kusii aasa waa kus waa kusii hallaaba haddaa sii marmarid marka masaajidkii markuu carra yahay markaasay suurtagal tahay inaad ku aasto hadii kale kafaare ku noqoma dembigaa kugu sii siyaada haddaad meeshaan salliga inta ku tufto ama mutuleelkan aad ku sii hallaydo waa everway muttafaqun caleyh wa canhu anas waxaa la wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay sl rasuulka allaa yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu dhicime xataa yatabaaha annaasu ilaa dadku iskugu faanaan fi lmasaajid qiyaamuhu dhicima ilaa masaajidda la iskugu faano nagaa idinka masjid dheer nagaa idinka masjid wanaagsan nagaa idinka masjid qurxoon nagaa idinka masaajid ad adag أخرج الخمسة شنطيا سو سارين إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة وصحيح يلي حديث حديث صحيح وهي حديث صحيحة وهي حديثكو نبي صلى الله عليه وسلم يقول لي قيامه ما دعيو إلى دادكم مساجد اسكو فانا تاس معنيه هذا waxa weeye inuu nabigu diidayo in la iskugu faano masaajida marka arrinta aan fiicnayn waxay tahay in masaajida dhismahooda la yskugu faano oo waxa weyn annaga idinka masjid dheer annaga idinka masjid qorxoon la yskugu faano wey kaas way wax uu diidaya saas weeyaan weliba anas wuxuu yidhi yatabahawna bihaa uma laa yacmiruunahaa ilaa qaliilan way iskugu faanayaan xagga dhismaha mana camirayaanoo macnaha kuma cibaadaysanayaan wey kuma cibaadaysanayaan kuma cibaada marka arrintaas waa arrin khatar ah masaajida dhismahooda iyo qurqurxintooda iyo dhaldhalaalintooda in laiskugu faano weeye waxaa la diidaya oo aan bannaanayn masaajidka waxaa la rabaa saddex shay in loogu dadaalo masaajid ad adag oo celi kara qoraxda oo roobka celi kara oo qabowga celi kara dadkana qaada bes intaasaa la rabaa masaajid oo xoogaa adag oon dadka kusoo dumin oo ka celiya roobka qoraxda qabowga bes dhaldhalaalka iyo rinjida iyo sharaxaadda iyo waxaasoo dhan masaajidda maqaasidoodii maaha bal maqsadkii masaajid loo dhisay arrintaasoo dhan ka soo horjeedaa waa ka soo horjeedaa ilaa waaba lagu mashquulaa وعن ابن عباس عبد الله بن عباس قال وري رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس يقول قال رسول الله رسول الله يري صلى الله عليه وسلم ما امرت لا ما امر بتشييد المساجد مساجد ديرينتو مساجد ان ديريه لا ما امر اخرج ابو داوود سو ساري وصحح ابن حبان ابن حبان وصحيح يلي ابن حبان وصحيح يلي امام نووي رحمه الله خلاصه وحو كير اسناده صحيح على شرط مسلم سند كيس هو صحيح على شرط مسلم ورد عبد الله بن عباس مركو حديث كشيغي وحو يري لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى لكن waxaan idin sheegaya ummad yahay inaad masaajida qurxid doontaan sida yahuud iyo nasaar u qurxiday marka taas maxay ku tusaydaa masaajida qurxintooda iyo dhaldhalaalintooda waa shaqada yahuud iyo nasaar iska leedahay muslimiinta maxaa laga rabaa masjidka in la adkeeyuusan dadka kusoo dumin inuu dhaxanta ka celiyo inuu qoraxda ka celiyo inuu roobka ka celiyo khalaas intaas in loogu talagalo marka quluwiga iyo xadgudubta masaajidda waa in la iska ilaaliyo marka xukunka ugu horeeya xadiidku tusaa waa midkaas tashyiid waxa weeyaan shayada waa kor yeela wey almushayad almutawal kii la dheereey wey marka masaajidda waa inaan la dheerayn wey taas laakiin haddeer waxaad moodaa siduu cabdullah bn cabaas sheegay inay taho masaajida quruxda iyo sharaxaadda iyo dhaldhalaalinta taas a aad u badan taas a aad u badan masaajidka nabiga sala allahu calayh wasalam waxa weeye bulukeetii hoos ka ahaa korna laama timireeda ka saarnaa roobka waa soo dayi jir laakiin cibaadu ku camirnaa tawxiid iyo cibaado iyo kayru ku camirnaa marka kaas wey masaajidka waxa qiimaha lo kayrkaasuu ku camirnaa cabdullahi bni cumar bn khadaab wuxuu yidhi masaajidka nabiga waqtigii rasuulka sala allahu calay wasalam wuxuu ka dhisnaa bulkeeti sanqaafkiisuna laamaha timirtuu ahaa tiirarkiisuna geed timireed yaal qoryo timiray ahaayeen tiirarkan istiwaanooyinkan geeday u ahaayeen qoryo abubakaru sidiiq waxba kuma siyaadin labadiisii sano cumar xoogaa waa siyaadiyey laakiin sidii nabigu ka dhigay oo waa maxay waxa weeyaan bulkeetigii iyo laamihii kor ka saarnaa oo timirta iyo tiirarkii qoryaha ahaa intii ka dhig lakiin waa ballaari xoogaa dhaqaale ad balaaran weli cumar waktigiisi waa la helay oo futuuxaad waaweynaa dhacay dhaqaala-aan ma dhicin cumar ibnulkhadaab sidaasaa ilaa ku oobsaday kadib cumaan ibnu cafaana khilaafadii ku wareegtay waa iskordhiyey haddana masaajidka waa waasiciyey marka masaajidka marka cidhiiri uu yimaado waa in la waasiciya muslimiintu muslimiinta waxaa la rabaa masaajidka cidhiiriga oo ummadii muslimkaa meelay uga tukadaan meelay diintii ka dhegaystaan ay leeyihiin inay waasiciyaan masaajidda la waasiciyo taasaa la rabaa sidaasay saxaabadu yeeli jireen cumaan aad u weyneyey wax weynu ku siyaadiyey darbigii buluketiga ahna dhagxaanu ka dhig oo weliba xooga xardhan iyo nuurad tiirarkii qoryaha ahaana dhagxaanu ka dhig sanqaafkii korena geed adag oo laidhaha saaj uu ka dhig arrintaas saxaabadiyaa ku inkireen cumaan cumaan saxaabadiyaa ku inkireen xoogaa dhagxaantaas fiiri waa darbigan dhagax laga dhiga xoogaa waxa weeyaan sidaas darteeda ubayd cubaydullaahi alkhawlaani waxaa maqlay uri cumaan ibnu cafaan oo leh waxa weya markay dadku kala hadleen masaajidka dhisidiisa inakum agartum uniyo warkii waa iga badideen arrintan aadaad igala hadlaydaan aniguna rasuulkaan maqlay isagoo le man banaa masjidan bukayro ruwaadda ka mid wuxuu yidhi xasibtu anahu qaala man banaa masjidan yabtaqi bihi waj allah bana allaahu lahu milahu fi ljanna qofkii bayd dhisa ilaahay dartiis u dhisa oo ilaahay wejigiisa u dhisa ilaahay weyna isagoo kale uu jannada uga dhisa isagoo kale uu jannada uga dhisa maxamuud ibn labiid oo saxaabada ku ugu yaryaraa ka mid a wuxuu yidhi cumaan ibnu cafaan markuu damcay masaajidka inuu dhiso fakariha naasu daalika arrintaas dadku waa naceen aada u dhibsadeen macnaha xoogaa dhagaxa xaraarta ah wey fa axabuu an yadacahu calaa hay-ati waxay jeclaadeen qaabkii hore u dhisnaa in loo daayo qaabkaasay jeclaadeen marka masaajida quruxda waa in laga ilaaliyo iyo dhaldhalaalinta ila waa lagu mashquula dii kale nuuradaas cad amase inta layska mariyo rinji aan waxba indhaha soo jiidayn xoog in loo yelo la ad adkeeyo welidaa saa daraaddeed cumar ibnu khadaab markuu dhisayey ninkii wax dhisayay wuxuu ku lahaa akina annaasa min almadar wa iyaaka an tuxamira aw tusafira fa tuftina annaas wuxuu ku dhahayay ninkii dhisayey dadka ka eli roobka yuusan masaajidkaas roob dadka kusoo dayn waxaan kaaga digayaa inaad ka dhigta masaajidka mid gaduudan oo rinji gaduudan marido ama mid jaalla aad marido fiiri marka masaajida rinjida iyo waxaan dhan in laga daayo sidaas weeye waxa wey ramadaankaasa markuu soo dhow yahay waxa wey dhowr rinjiyo qurux badana loo soo diyaariya masaajida ramadaankiyaa soo dhow masaajidka hala dhalaaliyo waxaas waxba maaha ka daa ha dhalaaline masaajidka waxaa la rabaa in masaajid xoog leh la waasciyo mar alla markii loo baahdo oo dadku ay u baahdaan waxa weya roobka ka celiya dhaxanta ka celiya qoraxda ka celiya aan kusoo dhacayn tan kale maxaa la rabaa nadaafadda iyo carafta bal waxyaalaha la yaab kale shaydaan inuu ummadda hogaaminayo wixii cibaadadaha masaajidka lagula dadaadna masaajida urka iyo nadaaf daradooda la yaaba waana cibaado in la carfiya waanagi soo marnay amara rasuul lahi sala allahu alay wasalam bibinaai lmasaajid fi duur wa an tunadafa wa tudayaba saasaa nabi maxamed amray sala lahu ala sl in masaajida la nadiifiyo la carfiyo masaajida wax carfaya male tii nabigu yidhi layma amrina waa lagu dadaala oo masaajida in la qurxiya marka carafta nadaafadda waxa weeyaan masaajida waa kuwaasa hadda masaajidka waxa weeyaan biyo biyola-aana ku dhece xamaam iyo khadamaadka dadku u baahan yihin oo masaajidka qofka ku cibaadaysa u bahan in loo diyaariya la rabaa masaajida ya khadamaadka uu u baahan yahay masaajidku oo dadka cibaadaysa ay u baahan xamaamyaalka suuriyaalka loo diyaariyo weysadii loo diyaariyo korontadii wax ku akrisalaan loo diyaariyo nadaafadii loo diyaariyo masaajidkii la waasiciyo halkaasaa cibaadadii halkaas in khayraadka la geliya la rabaa ee dhaldhalaalin iyo rinji iyo xaraqa waxa weeyaan waxa lagu xarxardhay waxba u tarime masaajidka ee dhibaata u keenay وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يري عرضت علي وحا لإيسو بندقي أجور أمتي أمتي إذا أجريالكودا حتى القدات حتى فررك يخرجها أصاب حين الرجل قفك من المسجد مسجد عباداتك حسناتك ودي الله يتوس وحا كمتأ فررك قداتك وحا قداتك وحا لرادا إشا وحا قفك وقدع مرفت أما فررك يركب kaasaa la haddana qashin oo dhanaa loola jeeda xataa mirif yar amase waxa weeyaan wax yaroo dhulka yaallo masaajidka qofku ka qaado xasanaadkiisay ka midta xasanaadkiisay ka midta curidad calaya waxaa la iisoo bandhigay wujuuru ummati ummadayda ajaryaalkooda xataa alqadaato xataa firirka ama finka yukhrijwa uu soo bixinayo arajulu qofka min almasjidi masjidka uu ka soo bixina rawaha abu daawuud watirmidiyu wastaqrarahu xadiidka wuu qariibsado wuxuu yihi xadiidun hariib wey imaamu tirmidi wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay laakiin xadiidkanu saxiix maahane waa xadiis daciif ah oo sida sawaabka waa sida imaamu tirmidi uu u qariibsaday xadiiska laba cilaana ku jirta cilada hore saxaabiga oo anas ah waxaa ka wariyey nin la yidhaahdo matlab ibnu cabdillaah ninkaas waa saduuq kahiiru tadliis walirsaal abu xaatim wuxuu yidhi riwaayadaha uu saxaabada ka wariya waa mursal hal lama hayo saxaabi isagoo wax ka wariyey imaamu tirmid wuxuu hi xadiidkan waxaan mudaakare kala sameeyey maxamed waa waxa way maxamed ibnu ismaaciil imaamu lbukhaari wey wuxuuna yidhi u yidhi laa acrifu lilmalab ibnu a lilmualib dhe ibnu cabdillaahi ibnu xandab samaacan min axadin min asxaabi nabiy hal qof oo saxaabada inuu wax ka wariyey ma sugna ma sugna marka sanadka inqiaaca ku jira inqidaaca ku jiro anas ninka ka wariyey oo mualib ibnu cabdilaahi ah kaas iyo anasa inqidaacu ku jira waxaa kaloo ku jira ibnu jurayj oo mudallis ah oo weliba dadka ducafada iyo majhuuliinta tadliiska ka sameeya oo cancana ku wariyey xadiidku marka waa daciif xagga sanadka xagga matnigana nakaaraaba ku jirtaba oo xadiidku waa dheeraayo waxaa ka mid ahaa wa curidad calaya dunuub ummati ummadayda dunuubtooda la iisoo bandhigay falam ara ma anan arag acdama dembi ka weyn min suuratin min a min suuratin min alqur'aani suurad qur-aanka ka mid a ow aayatin uutiyaa rajulun oo qof la siiyo qof bartay uma nasiya u halmaamay dembi ka weyn la iima soo bandhigay qof inta aayad bartay qur-aana halmaamay dembi ka weyna waa jira duu qur-aanka qofku inta barto dayaco waa ku dambaaba laakiin dembi ka weyn waa jira qur-aan la halmaamay qur-aan la halmaamay dembi ka weyn waa badan yahi marka nakaaradaasaa matnigana uga jirta وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم قفكين مركو صوغل المسجد فلا يجلس يوسن فريسان حتى يصلي ركعتين إلا الله بركعة كتبه متفق عليه حديث كان رسولك صلى الله عليه وسلم يري إذا دخل أحدكم قفكين مركو صوغل المسجد فلا يجلس يوسن فريسان لا يجلس والنهي والنهي يقتضي التحريم نهي ونوحه كان تحريم hadduu fariisto xaaraamu ku dhacay asalku waa saas xataa yusalliya ragcatayn ilaa laba ragca ka tukada muttafaqun caleyh xadiidkan marka wuxuu tusaa nahyi inuu ku soo aroray in la fadhiisto masaajidka marka lasoo galo ayadoon la tukan labada ragco oo taxiyatulmasjidka la idhaah taxiyatulmasjid magacaas xataa ibnu xibbaanka ayuu ku soo arooray inkastoo sanadkiis uusan sugnayn laakiin ahlucilmigu taxiyatulmasjid waa ku magacaaba waana inaad ogaato haddaad masaajidka soo gasho salaad kale tukato taxiyatulmasjidkii waa kaa dhaca waa soo gashatay labada ragcood sunada ahaed oo salaad subax ka horreeya tukatay khalaas waa kuu jirta waa soo gashay waajibkii oo la tuka ayaa timid tukamayde tanaad wax ka tuke khalaas waxaa la diidaa sida gurigaagii oo kale inta masaajidka gasho inaad iska fadhiisato sida gurigii o kale ad ka dhigatay markaas waa khatar taasaa la diidaa jamaahiiru ahlicilmi waxay idhaahdeen waa sunno labadaas ragco waajib ma ahan maxaa waxaa la yidhi amara ku soo arooray falyarkac ragcatayni oo amara ku soo arooray walamru yaqtadi lwujuub amarkuna wujuubuu keenaa nahyina waa soo arooray yu fariisanin wanahyu yaqtadi taxriim maxaad uga leexideenaa la yidhi waxaan uga leexina yidhahdeen xadiidkii dalxa ibnu cubaydillaah nin reer baadiyaha rasuulka weydiiyey salaadaha ku waajibka ah markaasaa nabigu yidhi asalawaatu lkhamsa salaaduhu waa shan markaasuu yidhi hal calaya kayruha salaad kaloo laygu leeya ma jirta markaasaa nabigu yihi laa ilaa an tadawaca maya laguguma laha ilaa inaad sunanimo tukada maahan marka salaad waajiba oo joogtaa waxaa ka jirta yidhaahdeen shanta salaadood xadiiskaasay u daliishadeen waxay kale u daliishadeen ninka nabiga sala allahu alay slam isagoo khudba akrinayaa nin soo galay dadkiiu ka tiltilaabsaday khadiibka waxaa la rabaa dadka inuu la hadlo hadduu qalad ku arko intuu khudbada akrina markuu ka tiltilaabsaday nabigu wuxuu ku yidhi ijlis faqad aadayta wa aanayta fariso waa dhibtay ummadii waana soo dahday ta soo dahday haddana ummadii dhibe faqad aadayta wa aanayta fariso inta waana soo dahday ummadiina dhibtay marka inta soo dahdo dadka isku dhibin meesha aad soo masaajidka ka banaana la fariistaa lagama soo tilaabsado dadka daad soo dahdo haddaad rabto inaad hor fariisato soo hormar ood ajar u degdegaydo marka ninkaas nabigu tuko ma dhihina yidhahdeen ma dhihin isagoo socduu arkay ka fariisu xadiid kalena waa daliishadeen waxay daliishadeen arrintaas sida xadiidkii abi waaqid allaythi rasuulka sala allahu alay slam isagoo masaajidka la dhex fadhiyo oo waxa weeye nabiguna fadhiyo dadkuna la joogaan ah saddex nin soo qaabisho saddexdii nin laba nin waa soo dul istaageen ninna waa iska tegey nin meel ka banaan xalqadiiu arkay markaasuu galay ninna xaggoo kaluu fadhiistay dadka dhabarkooda ninna waa tegay markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam mayna kaga warramaa nimankii rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay waslm markuu dhameeyey khudbadii yidhi mayna kaga warramaa nimankii saddexda ahaa ama axaduhumaa fa aawaa ila allaahi fa aawaahu allaahu ninkan xalqada soo galay ninkaas ilaahayuu u soo dumay ilaahayna waa soo dumay wa ama alaakharu fastaxyaa fastaxya allahu minhu ninkan kalena dadka inuu cihiliyu ka xishoodo dhabarkooduu fadhiistay ilaahay waa ka xishooday isagana wa ama alaakharu fa acrada fa acrada allahu canhu kii kale waa jeestay oo wacdigii meesha iyo waanadii lagu hayuu ka jeestay asna ilaaha ka jeestay arrintaas waxay ku tusaydaa xalaqaadka cilmiga ah muhiimadda ay leeyihiin qofka aan danaynayna iskaga jeesta inuusan qayr badnaynay ku tusay bukhaarigaana saxiixiisa ku wariyey lixdan iyo lix raqamka ah xadiidkaasna waa u daliishadeen jumhuurtu oo waxay idhahdeen labada ninoo fadhiisatay ma tukan hadday waajib ahaan lahayn nabigu tukaduu dhihila tukaduu dhihila marka ahlucilmi kalena waxay idhahdeen maya labadaas ragco waa waajib ibnu daqiiq ulciida ka mida sida uu ka soo naqliyay cabdullahi ibnu saalex alfawsaan minxaha sancaani ayaa ka mid ah subulu salaamka shawkaani ayaa ka mid ah nayl awtaarka aimadaasoo dhan waxay idhahdeen waa waajib marka sida feecan waxay tahay kollayba iyadoo adilada jumhuurtu xoog roon tahay marka la fiiriyo haddana inaadan fududaysan sunnada nabiga wakti kastana waa tukan karta xataa waktiyada salaaddu xaaraan tahay salaaddan waa la tukan karaa iyada maxaa yeelay salaad sabab le weeye salaad sabab leh weeye والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد